Saaka waan soo qaadnay, waxaa u soo qaadnay abaar iyo rafaad baan soo dhalinay, waan soo guurnay, hadda intaan joogno ayad maxaan ka rabnayo inaan kaa helno guri noo dhisto tuba noo surtayo ayna qaabasho xaalad adag oo bini-aadanimo ayaa haysata qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga kuwaas oo aan haysanin cunno iyo hooy ay ka galaan roobka
baardheeri kukooy dhibaato manin yar todoba abaarooda ku roorohayta intii unusaan inta ka dhatiye faakidaysi insaatan dalkiin oo sidii una anlahayni maanafeestadayni sidii una inka guurni waato wadana wal una haysano oo una meela oo natiijo lahoo oo una ka aragni malle markii unusaani weliba may ilaahay niinka daray maryo ayay dallaalin ka dhigteen geedaha hoostooda duleedka xerada dhagaxalay halkan ay ku dayacan yihiin waxaan ka soo qacay baydhawo magaceeda waxaa la dhahaa faado xasan cali waxaan joogaa hadda meel dhagaxaley ku sugan waan iska dhabaysanahay ilmo aqoone baan haystaa ilmo rajooyin oo hooyadooda dhimati baan haystaa gabarh uuryaana ilu jirtaa meeshii aan raba aan ka aada karan intay qof bina-aadan oo iska dhabaysan waan iska dhabaysanahay rafaad islaac baan ku joognaa habeen horaad ilaahay baa muslan ii bixi ilmaha barkooda waa lii qaaday barkooda anta baan iskaga baraynay dheeqada dhaxa baareeraa ku guuri olahana gali abaarahana gali handhowna tirsho way oo derey habad olaha gamiya handho oo deerti madinta koyta wali abreeshimi marka way heedow ku odsadaana guri laanga ena bii laanga ena masqul laanga ena wayba ku odsadaana ini hanin gargaaran dumar caruur wata waayeel iyo dad xanuunsan ayay isugu jiraan waana bulsho jilicsan wax maxaa la dhihi jiray gololo aan haysta malaha jirgaamaha biyaha lagu shubta hatoo ma qabi marka waxaan ka codsanayaa hay-adda w f b inay maxaa la dhihi jiray nololna noo keento bacyo ayna siiso wax kasta maxaa la dhihi jiray yaan ooga baahannahay
nolosha halkaan aan taaganahay nolole ma taalo nololee ma taalo dadkan guryahana iska dhex fadhiyaan qaar baa umula'a qaar baa ilmoon joojala wata qaar baa curyaama guryaha u dhex yaaliin wax nololoo taallaa ma jirto wax hay-ada noo yiminoo nacaaweena maanu arkin marmar baa dad muslina kiila raashina kiila kala raashinaya lala gaadhi koonahaas laga yaabay in afartoo kiilo kiilo kiilo habeenkii ruucruuc la siiyo waana habeen bes aniga shan habeen baan u heenaya weli ma arkin meeshaan nolol ma taalo dadkan iyo roobkan ciiduma dhexayso habeen dhawata biyu waana qaadeen albaabaday naga garan gadaal bay ka baxeen aniga gabadh kala joognay buushkan guri halkan aan ku cararnay hooyadan oo toddoba carruura haysata lix ka midan ay agoon yihiin ayaa ka mida waxayna ii sheegtay
waxaan haystaa toddoba ciyaal lix ay agoon tahay waa ku rafaadsannahay meeshaan joogno biila'aanaan hayso guriga ani aan ku noolahay korkiisa bac ma saarno ilmihii baahiyay iiga dhimanayaan toddobadii ciyaal saddex ciyaal waxay iiga ordeen hadda gaajo xale dab looma shidin saaki wax dab looma shidin oo shaax iyo wax looma karin saacaddan la joogo dhibaatadayna ilaahay subxaana wa tacaala ha u jeedo hay-adaha waxaan ka codsanayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay iigu soo gargaaraan hay-adaha adduunka waxaan codsi u dirayaa sida ugu dhaqsiyaha badan dhibaatada i haysata aniga iyo familkayga iyo ciyaalkayga inay iga soo gaaraan waxaan ahay qof dhiban maamo dhiban waxaan cugna ma haysano meeshaan musquul ma haysano waxaa iigu daran roobka habeen hore da'ayo korkaygu ku feeray ilmahaygu waa badan yihiin cid lama hoyan karo waa ku rafaadsanahay cunug kastoo xanuunsan waa haystaa dhibaata i haysato aad iyo aada ugu rafaadsana ilmahayga saddex hadda farag kuma hayo baahiyay u carareen macidahay wax ka raadiyeen ma ogi hay-adaha codsiga aan u dirsanayo waxay tahay inay iga soo gaaraan dhowaan waxaa goobtan booqday madaxa qaxootiga adduunka filibo garandhi kaasoo ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha dadkan haysta balse xaaladdu weli waa sidii qaxootigan ayaa kasoo qaxaya colaadaha iyo abaarta ka jirta soomaaliya waxayna badankood ka imaanayaan gobolada jubbooyinka gado baay bakool iyo xitaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana ku jira qaar horay xeryaha uga guuray oo dib ugu soo laabtay maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab